Wasiirka Wasaaradda Deegaanka Maamulka Koonfur Galbeed Mudane Diine Xaaji Cabdinuur ayaa xariga ka jaray xarunta xalinta caqabadaha iyo isbeddelka cimilada ah oo laga hirgeliyey degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Xarig jarka xaruntan waxaa ka qayb galay maamulka degmada Afgooye, mas'uuliyiin ka socday maamulka Koonfur Galbeed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Afgooye. Sacdiye Cumar Cali oo ka socotay Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay muhiimadda ay leedahay xarunta isbeddelka cimilada ee laga hirgeliyey degmada Afgooye.
wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladana way ka go-an tahay in mar walba ay u istaagto sidii dhir badan loo beeri lahaa sidii loo heli lahaa maxaan lahaa isbeddel wanaagsan oo dhanka cimilada ah ka wasaarad ahaanna wax badan waa ku dadaali doon xaruntan waxay noqon doontaa xaruntii lagu daydo si wanaagsan beeraha iyo iyo maxaa la dhahay si fiican loogu beero geedo fara badan sidii oo nabaad guurka iyo dhibaatooyinka cimilada isbeddelka cimilada looga hortegi lahaa ka wasaarad ahaanna runtii faa'iido badanay noo tahay inaa maxaa la dhahay deegaanka aan cagaarino aan qurxino afgoynu waa magaalo qani ku ah cagaarka iyo dhirta wasaaraddan wax badan way ku dadaali doontaa isbeddelka cimilada inaan la dagaalanno dhibaatooyinka ay horseedi karto sidii aan u heli lahayn roobab fara badan sidii loo heli lahaa deegaan qurux badan insha allahu tacala way naga go-antaa waa mahadsantahy wasiirka wasaaradda ah deegaanka maamulka koonfur galbeed diini xaaji cabdinuur ayaa dhankiisa sheegay in xarunta xalinta caqabadaha iyo isbeddelka cimilada ah ee laga hirgeliyey degmada afgooye ay ku beereen ilaa soddon geed qorshuhuna uu yahay in intaasi ka badan in lagu beero inuun degmada afgooye een shaqo aan ku hayno isla markaasna daah furno xarunta een dhirbeerista oo ay xarun halliyi doonta een isbeddelka cimilada een xaruntun weli noo saborta gareetay ama noo caawiday hay-adda g i z iyadaan ka mahadnagaan runtii weli waa xarun eedan fayl waaye weli ku horseeda doonta isbeddelka cimilada gaar ahaan fatahaadaha nabaad guurka weli kale ku jeysada doonta gacan in dhir fara badan laku beero webiga jiinshay taas oo reeba doonta fatahaadaha webiga markasta ka dhiyaasa marka dhirta oo la beero weli waa dhulka oo la nooleeyo waay dhulka wax agaaradoona roob badan aninkooya insha allahu tacaala xarunta weli nagda doonta xarun gobolka shabeellada hoose xarunta cusub ee laga hirgeliyey degmada afgooye ayaa qayb weyn ka qaadan doonta horumarinta dhiraynta deegaanka si looga hortago saameynta isbeddelka cimilada